tahay dejane ee goordhaweeta magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaa lagu dilay nin kamid ahaa dhalinyarta ee magaalada gaalkacyo islamarkaasna aada looga yaqaano magaalada gaalkacyo kaasi oo la sheegay in dhaawac ahaan looga qaaday goobtii lagu dilay balse uu isbitaalka magaalada gaalkacyo uu ku geeriyooday markii aan la xiriiray dadka goobjoogayaasha waxay ii sheegeen dadka falkaas fuliya ay ahaayeen dad isla meesha uu joogay la joogay oo aanuyo qabiil ahaan ay u jireen balse aysan ku lug lahayn siyaasado kaleete ama ururo kaleete waxaana iminka meeshii howlgalle ka sameynaya ciidamo ka tirsan kuwa galmudug oo baadigoobaya dadka falkaasi ka dambeeyey iyo inay gacanta kusoo dhigaan xaaladuna waa ay degan tahay marka waxaad noo sheegtaa booliiska haddii ay dhaqdhaqaaq sameeyeen maxaa u suuragalay bay sheegeen madaxda puntland
dabcan booliska marka ay goobta soo gaareen waxaa ku mudan arrintu meesha ay ka dhacday inay dhanka galmudug tahay ciidamada ammaankuna weli wax faafaahin kama aysa bixin howlgallada ay samaynayeen iyo sidoo kalete dadka ay ku socoteen balse goobta ayay gaareen oo dhaawac iyaga meesha ka qaaday islamarkaasi dadkii goobta ku sugnaa iyaga ayaa sababay in ninkiina ay meesha ka dadkiina ay kala kaxeeyaan si ay ninka ku geeyaan isbitaalka waxaana la sheegay inuu isbitaalka ku geeriyooda ninkii xaaladuna iminka waa degan tahay saraakiishana weli saxaafadda mayl salaam